زال الباس وزال الباس زال الباس وزال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan halkan ka geli doonaa insha allahu tacaala darsigeenii labaad ee buugga gargaarka deg dega ah ama fast aidka ama isaaful awali shoog ayaan geli doonaa insha allahu tacaala shooggu waa argagax ama naxdin lama filaan ah oo ku timaado qofka taas oo hoos u rida wareega dhiigga iyo shaqada keliyaha sidoo kale shoogga wuxuu u qeybsamaa laba qeybood oo kale ah eli shock iyo late shock early shock bimacnaa waxaa waaye shoog soo degdega oo islamarkiiba qofka soo wajaha markii ay waxgaaraanba soo wajaha iyo late shock shoog soo daaha oo qofka ka soo daaha gadaal ka yimaada labadaas ayaa loo kala qaadaa shoogga insha allahu tacaala waxaan gelaynaa marka early shock shoogga oo soo degdega shoogga soo degdega haddaan qeexno early shock ama shoogga soo degdega waa shoog la daaweyn karo waxaana loo yaqaanaa reversible shock ama shoogga soo degdega waa mid la daaweyn karo oy daaweyntiisa iska fududahay late shock waa shoogga soo daaha waxaana loo yaqaano irreversible shock waana shoog aan la daaweyn karin oo aada u dhib badan waxyaalaha marka shoogga keena haddaan ka hadalno shooggu wuxuu imaan karaa marka ay qofka ku yimaadaan dhibaatooyinka ay ka midka yihiin kow marka qofka uu dhiigbaxo oo loo yaqaano hemorage labo gubasho oo loo yaqaano banis saddex laf jabtay oo loo yaqaano fractur afar fuuqbax oo loo yaqaano dehydration shan shil gelid ama accident waa shantaas ayaa mataqaanaa ugu daran waxyaabaha ugu waaweyn ee keena shoogga symptoms of shock ama calaamadaha shoogga shoogga maxaa lagu gartaa kow calaamadaha shoogga waxaa ka mid ah qof shoogsan waxaad moodaa inuu hurdaayo ama uu miirla-yahay qofka wuxuu u ekaanaa qof hurdaaya ayaad u malaysaa ama uu miirla-yahay laba qofka shooqa qaba waxaa lagu arkaa neeftuur fara badan iyo dikaan fara badan ee wadnaha keena intaas waa calaamadaha ugu waaweyn ee lagu arka qofka shooqa qaba ee gargaarka shoogga qofkan shoogsan sidee baad ugu gargaari kartaa haddii aad la kulanto kow qofka shoogsan waa in la jiifiyaa qaarkiisa dambena laga saramariyaa qaarkiisa hore labo qofka shoogsan waa in la dadaa laguna dadaa waxyaabaha ad adag sida bustada iyo wixii la mid ah bustooyin waxaa jira loogu talagalay dadka shoogga qaba lagu dado si ay u helaan kuleel qawowgana uu meesha uga baxo barasharkiisana kor ugu soo kaco saddex haddii qofka uu miir laayahay waa in loo seexiyaa gadaalgadaal si uusan candhuuftiisa ugu mergan hana siin cuno iyo cabitaan midna afar haddii qofka uu dhiigbaxayo jooji dhiigbaxa meesha dhiiga ka socda jooji adoo u samaynaya direct compress ama cadaadis toos adoo u sameynaa number shan visito guud u sameey qofka shoogsan mar kastaba visito guud u sameey ku celceli drawing ama hafasho waxaan ku daraynaa drawing ama hafasho hafashadu waa qofka uu haftay ama ay sanbabada ay biyo ka galeen haddana neeftu ay ku xiran tahay sidoo kale qofka wuxuu hafan karaa muddo afar daqiiqo ah cashirkan waa hafasho ama drawing drawing hafashadu waa qofka haftay oo sanbabada ay biyo ka galeen haddana neeftu ay ku xiran tahay sidoo kale qofka wuxuu hafan karaa muddo ilaa saddex ilaa afar daqiiqo ah gargaarka hafashada qofka sidee buu u haftaa kow qofka waa in si deg deg ah looga soo saaraa biyaha uu ku haftay si kastoy ahaataba labo waa in carabka laga qabto qofka dibaddana loo soo saaraa si uu u matago ama ay biyihii uga soo baxaan saddex qofka haftay u jiifi dhabardhabar madaxiisana u laab dhinaca luqunta si garkiisa cirka uu u eego afar sankiisa far iyo suul ku qabo si uu ugu keeno biyihii afka shan afka afka u geli si xoog ah u afuuf ilaa aad ka aragto in sanbabadiisa ay si toos ah u shaqaynayaan ama ay hawadii u gashay lix afkaaga ka qaad afkiisa si neeftu dibadda ay ugu soo baxdo waxaa la rabaa markii aad neefta ku afuufto oo aad ku shubto neefta inaad ka qaadid afkaaga afkiisa si ay neeftii ay bannaanka ugu soo baxdo lambar toddobo daqiiqad gudaheeda ku celi muddo shan ilaa iyo toban daqiiqo ah ama inta uu ka neefsado qofka nambar siddeed caruurtuna waa sidoo kale inkastoo ay kala xadidan yihiin ee sababtoo ah dadka waaweyn ee caruurta waa isku hafasho waxa waaye marka waxaa loo baahan yahay caruurta iyo dadka waaweynba waa isku mid in isku gargaar loo sameeyo insha allahu tacaala halkaas ayaan darsigeena kusoo gebagabeyneynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهاري